aad baad u mahadsan tahay barkhad adiga iyo dadkeena dhegaysanayaba waan salaamaya salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madax meel ka sarraysoo la taabto malaba madaxweynihii baa ka hadlay oo sidii uu dikreetada ku soo saarayna tii in lagu shaqeeya ay muhiim tahay madaxweyne wuxuu sheegay had iyo jeer wakhtiyada ololahoo kale inaanay bannaanayn koololeynta hantida qaranka tusaalahankan gaadiidkii iyo shaqaalaha laftoodii oo uu leeyahay inaanay qaybka aan kuwa joogtada ah qolihii wakiilada idinkaa u matala idinkaa xeerkeedi siinaya iyo sharcigiiba aad baad umahadsan tahay waa runtaa annaga matala waxaan runtii sidaa madaxweynuhu sheegay waa muhiim in dee kolley la ilaaliyo nidaamka taana waa amar madaxweyne uuna filay waana rajaynayaa inay gruubka iyagoo ay sidaa ku shaqeeyaan xildhibaan waxaa jira dowladdu sidaan ognahay had iyo jeer baarlamaanka iyo xukuumaddu waxay isu yihiin dabar iyo is-ilaalin idinkuna waxaad tihiin guddidaasi golaha uu xil saaran arrimaha ilaalinta iyo dabagalka ilaa iminka baadhisidaa samaysan ama wax idiin muuqda in la fuliyeen kale daragtada annagaaba isxilqaamno inta badan waxaanu la kulanaa wasaaradaha waanu u yeedhanaa waanu u tagnaa waan la falaqaynaa hadda waxaan xusuustaa waxaa noo taalla miisaaniyaddii uu ku shaqayn lahaa hanti dhowrku hanti dhowrkana hadda xitaa waxaa jira xeer aanu ka wada shaqayna xeerkii oo aanu siminaaro u samaynay oo aanu dadka wax ka weydiinay hadda tii hore ee xisaab xidhkii hore golaha laftiisaa lagu sameeyey waxaanuu qabanay public hearing dood dheer baa laga galay iyo dadku fikirkooda waxay ka qabaan ay dhiibaan tiina way socotay xeerkii wuu shaqeeyaa xitaa hadda waxaa jirta inaanu masiyaaniyaddii hanti dhowrka gacanta ku hayno markaanu hadda shaqadana ay dhammaato kulley hadda dadku maanta ololay ku wada jiraan meel walba tartan iyo baa ka jira marka barnaamijkaasi dhammaado kabacdina aanu wixii aanu dee aanu guddidayadii isu timaado aanu ka fadhiisanno markaasaanu ka wada hadli doonaa insha allah wakhtiga la jooga kala guurka ah ee siyaasiyan kala guurka ah wax idiin muuqdaa ma jiraan mar walba kolley way iska imanayaan wayna muuqanayaan laakiin waxaanu isleenahay mar runtii mar haddii shaqo qaran lahayana mar wax way qaloocanayaan laakiin waxaanu isleenahay majority waa dadaasheen marka mar walba waxaanu isleenahay annagu in xagga wanaagsan laga eego taladana si fiican loo qaato populationkuna ay isku kalsoodaana mar walbana waxaan waxay ku xidhan tahay isbedelkan iyo waxaan imanaya populationka populationkuna dee iyaga arkayo tashan macni dadweynaha macnaha dadweynaha waa sida wax maalmo ka yar waxaa doorashadaba dhacaysa waxaa in badan la rajeynayaa ciddii timaadaaba in hoggaan cusubi talada yimaado wakhtiyadaasoo kale inta badan waxaa farta lagu fiiqaa waxyaabaha hantida dowladda ama dowladdu leedahay arrintaa idinka maxay idinka meelayaan annaga waxaan oga meelayaa sidaa madaxweynuhu sheegay xitaa waxaan xusuustaa in ay ilcaamiyeen oo ay guddidan hadda iyaga lafteedu guddi baa jirta ah masuq maasiqa ku qaabilsan oo iyagu inay yana fartasaa ugu taabtaan oo xitaa baabuurtii ay jeegaraynayaan in calaamadii g t gii lagu xidho taas annaga lafta iyaga waxaa nooga meelayaa inaanu meelo badan maray inaanu wasaarado badan la kulanay inaanu aweerna samaynay dee kolley markaad hadashid ku saabsan dee inaan baabuurta dowladda aan lagu xadgudbin oo g tgaas ku shaqeeyo oo baabuur aan la arag dowladda u shaqaynayo haddana lambar kale sita g t gaas dowladda sita marka kolley nidaamka afrika inoo yaalaana waxa weeye sidii dowladdii hore ay sidii nidaamkii hore ay ugu wareejisay ayay xukuumaddanna aan jeclahay inay wanaag iyo sharaf kaga tagto taariikh fiicanna ay meesha kaga tagto sidaana ay u dhici doonto insha allah biinilah kariim qofkii talada ku guulaysta saddexda xisbi ee tartamaya hadda maanta ee xisbiyada u tartamaya xisbiyadana waxaan leeyahay kolley shacabku inay wax fahmaan baa muhiima waan arkaa dhallinyaro iska caycaytamayso qaylinayso hebel oo waxaas waa laga fiican yahay inay ku cimro qaataan saddexdii guddoomiye xisbi ee tartamayey fagaara la ysugu keenay sharaf iyo taariikh fiican bay somalilan u soo jiiday siday wax isugu qirayeen iyo siday u wada hadlayeen dadkuna inay saa u sameeyaanoo tareen baan wada saarannahay dalka iyo dalkuba waa somalilan tareen baa la wada saaran yahay halba qofunkii ilaahay u qora imanaya sharafta iyo karaamada qaranka in la ilaaliyo